ciidamada booliiska magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay bilaabeen howlgallo xilliga habeenkii ah lagu sugayo ammaanka magaalada gaalkacyo taa oo looga hortegayo rabshado ka dhaca magaaladaas gaar ahaan ah dadka xilliga habeenkii taleefanada ka dhaca taliya ku-xigeenka booliiska magaalada gaalkacyo dhame cabdi axmed ayaa ugu horeyn ka warbixiyey howlgalkan ciidamada booliisku sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay waansiteennu yahay amniga intii bil ah amniga magaalada ayaan ku howlanayn caawi waa kaasaa ujeedaan bulshada waa la iska mushaaxayaa dhammaan maamulkii waa wada soconnaa boqolkiiba boqol waa sii la wajibaaraynaa hadduu lahayd qaar ka mid a waxgaradka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug ayaa dhinacooda u taageeray howlgallada ciidamada booliiska ay ka sameynayaan magaaladaas iyagoona faray bulshada inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka
ayaantan bulshadu cabashadeedii si deg deg ah uga jawaabay caawayna magaalada gaalkacyo boqolkii sagaashan iyo shan wixii saariq joogay gacanta lagu soo dhigay waxaan u mahad celinayaa laamaha amniga waxaad haysaan shaqadii laynii idmaday waxaad haysaan shaqadii munaasabaddeedii iyo amnigeeda aad iska lahaydeen anoo afka gobolka mudug ku hadlahayana waayna garab taagannahay ka bulsho ahaan ka dhaqan ahaan ka ganacsato ahaan waayna garab istaagaynaa qof kasta oo dhibaato ka shaqaynayana qof uu dan u hayaa ma jirto qofka markuu dhibaato ka shaqaynayo qof uu dan u hayaa ma jirto bulshadana waxaan baaq ku leeyahay waa la garab istaaga laamaha amniga qof kastooo laamaha amniga haddaadan garab istaagin dhibku gurigaagu ku soo noqonaya gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay bulshada inay booliiska la shaqeeyaan si looga hortago dadka burcadda ee xilliga habeenkiia waxyeeleeya bulshada magaalada gaalkacyo
kulankani wuxuu daaran yahay kulan looga shaqaynahayo amniga magaalada muddooyin dhoweyd waxaa jiray kooxo caadaystay inay dadka carqaladeeyaan oo mobaylada ay ka gaadaan runtii laamaha amniga iyo maamulka oo iskaashanhaya waxay ka qaadeen tallaabo aad iyo aad u muhiim ah waxaana rajaynhayaa inay sii taaba qaaddo caawayna waxaa noo soconahaya howlgalkii magaalada looga sifaynahayey kooxaha nabaddiidka ah oo dadka amnigooda dalqalgelinahayey
howlgalladan cusub ee sameeyeen ciidamada booliiska magaalada gaalkacyo xilliga habeenkii ayaa ku socaaday ah iyadoo bulshada magaaladaas ah ayaa maalmihii ugu dambeysay cabashooyin kala duwan u gudbinayeen ciidamada booliiska gaar ahaan xilliga habeenkiia